iyadoo maanta ay ku beegan tahay saddexda bisha Diseembar islamarkaana loo asteeyey maalinta dadka baahiyaha gaarka ah qabo ayaa dhalinyaro dhammaysay dugsiga sare oo iskood isku xilqaamay waxa ay raashin ka kooban bariis sonkor iyo saliid gaarsiiyeen qaar ka mid ah dadka aan lixaadkoodu dhammeen ee ku nool magaalada Mandheera qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qabo ee ka faa'iidaystay raashinkan ayaa mahadcelin iyo duco isugu daray dhallinyaradii soo gaarsiisay
waxay dhallinyartan waxay qabatay daco un baan ugu daraynaa waanu u jeednaa waxaa kaloon ku daraynaa siday dhallinyartan wax u noogu qabteen ooy dadkii naafada ay ugu faraxsiiyeen dadka culummada ah imaamyada imaamyada dadka dawladda u shaqeeya n g o syada hataa kuwa welwishaska ah waxaan ka codsanaynaa inay sabot ay nimankan ku daydaan dadkan sida ay noo saacideyn ay u saacideen iyagoo dhalinyar ah oo student ah ayaa intaan qabtay ma dawladda dhammaalo county national a qaban weys ma qaban waynin marka inay isqaameen oo maarata raashinkan raashin badan waay saliidan jarganka saliid badan waay saliidda lama goyn karo hadda lama helo sokorta waaba ka daran tahay biriiska waaba ka daran yahay raashinkanaad u keenteen maanta ninkii qaatay ood maanta siiseen daco weyn aa dadkaas ku dhacay waalidka ogolaaday inay ilmaha sadaqa baxsadaan oo waalid hadday kasoo qaadaan hadday hooyo kasoo qaadaan hadday aabe kasoo qaadaan hadday walaal kasoo qaadaanba ooy dheheen ooy waan sadaqaysan rabaa meeshay kasoo baxday jeebka aabbaha hataa hooyaha hada ilaahayaa u barakey Now you have helped poor person. I'm very happy. I'm very happy. May God will help you all of you. You are help poor person. Alhamdulillah.
sidoo kale qaar ka mid ah ducaaddii iyo culummadii ka soo qayb gashay madashan ayaa dhankooda bogaadiyey hawsha ay qabteen dhallinyaradan dhallinyartana maanta da-da yar xaaladooda waa melay maraysa ogtihiin dadka marka walaalahiin dhalinyartoo gabdhaha wiilisha leh oo arrintan maanta ka qayb qaateen horta ducay mudihiin in loo duceeya oo u ducaysiin markay wax insiiyaan oo inay ilaahay mustaqbalka u hagaajiyo howshan ilaahay aada la garab gala horta loo bahanya midda koobaad midda labaad xoolahan ay bixiyeenna waa wax dadweyne meel ay ka heleen maaha jeebkooda ay ka bixiyeen ayaga ayaa isxilqaami cid soo deersina ma jirta ayakaana kheyrkan wada marka ilaahayna wuxuu dhahay watacaawanu cala albiri wataqwa alla kacabsiga iyo wanaagga iskugu kaalmaysta xilliga adag oo sadaqada bixiya waxay ka mid tahay wixii qur-aanka uu ammaanay aw idcaamun fii yowmin dii masqaba maalin gaajo daran ay jirto oo dadka wax la sii ajirkeeda way ka fadli badan tahay maalimaha kaleeto oo sadaqadaba bixiya dhanka kale fatxi oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada asal ayaa ugu horreyn ka warbixisay muhiimadda ay u aas-aaseen ururkan waxayna tilmaamtay in ay doonayaan wax ka beddelka bulshada iyo caawinta dadka danyarta ah organisationkeena magaciisa waxaa waaye asal generation ajivas waa wiilal iyo gabdho isku dhex jir haddii oo total waxaa waaye forty five twenty five waa gabdho fifteenna waa wiilal waxaan ehnay arday dhammaanteen waxaan isku soo kaashanay iskuuga imaadanay inaan wax ka bedelno communitigeena societygeena annaga maanta maal mise wax deeqaan haysano ma jirto oo isku ognahay laakiin qalbiga taajir laga noqdaa qalbigeena saaid uu taajir u yahay wuxuuna u taagan yahay waqti walba dadka masaakiinta inaan caawino garab tagnaana taas ayaan ku midoownay aanu ku walaalownay meeshaan hadda taagannahay meel kasii dheer insha allah waa istaagi doonaa sidoo kale mar walba waxaan u taagannahay dhalinyarada kale oo anaga naga tirsan oo magaalada nagula dhex nool inay anaga camal noqdaan wallaahi liskama warqabo maanta qofka jiiraankiina jiiraanka kaa kuu dhow xitaa hadduu gaajo ku saaxday ma ka warqabaysid laga yaaba cuntaas adiga inaad daadaysay marka haddii ay ahayn iska warqab mise walaaltinimo mise galgacayl haddaysan jirin waxaas ma jiraysa ilaahay ka cabsin way jirtaa marka waxaan halkan baaq ugu dirayaa qof walbo jiiraanaa leedahay qofaa kuu dhow anaga dad muslim oo diin aqaanaan ahna marka waxaan idinku dhiirigelinaya qofka jiiraankaada inaad ka warqabtid hataa haddii aas haysana waxaad siisid ka warqabkaasaa wax muhiim ah marka anaga waxaa u taaganahay waqti walba masaakiinta dadka oo agoonta mar walba inaan caawino insha allah riyadeena way noo rumow doontaa sidoo kale maanta waxaan ugu targalanay inaan raashiin yar dhankeena wax weyn uu ka yahay insha allah ee, waxaa waxaan meeshaan ka bixinaynaa bariis saliid iyo sokor
ugu dambayntii sarkaal ka tirsan waaxda adeega bulshada ee dowladda ismaamulka mandheera ayaa dhankiisa ku bogaadiyey dhallinyaradan hawsha ay qabteen waxaa kaloon u mahad celinayaa tiimkan agaw lileeyahay asal generation achievers dhallinyaradanaita hadda iskuulka soo dhammaysay oo magaalada joogtay wallaahi maanta farxaddeyda lama soo koobi karaba waayo dhallinyaro markay iskuul soo dhammeeyaan muqaadaraad iyo tiktok iyo magaalo wareeg safar un aan arki jirnee kuwa maasha allaha soo baxay oo jid waddo fiican furay oo waddada tiktok iyo darogada drug abuse lahay ka soo laabmeen oo waddo fiican wallaahi waa wax alxamdulilah la dhahaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera